dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland waxaa maalintii labaad si rasmiya uga socda shirka madasha wadatashiga ee qaran ee soomaaliya shirkan oo ay ka qayb galayaan madaxda dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada soomaalida ayaa ujeeddadiisu tahay sidii ay ugu heshiin lahaayeen hanaanka doorasho ee la qaadanayo marka wakhtiga dowladda uu dhammaado dhammaadka sanadkan labada qodob ee miiska saaran ayaa ah in wax lagu soo xusho hanaankii awood qaybsiga ee ku salaysnaa beelaha ee afar dhibic shan iyo in degmooyin wax lagu wadaago haddaba doodeenna ayaa ku saabsan mawduucan waxaana dooddu ay ku dhex maraysaa stuudiyaha lixi tobanaad ee v o eda magaaladan washington injineer xuseen nuur darweesh oo ka mid a aqoon-yahanka soomaalida ganacsada heybe cabdi injineer basto axmed iyo cabdidaahir maxamed yuusuf oo la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee d c dhammaantood waxay ka tirsan yihiin aqoon-yahanka soomaalida ee muddada dheer ku noolaa magaaladan washington iyo agagaaraheeda kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a lantafka soomaaliga waxaan ku horeynaya cabdidahir baan ku horeynaya cabdidahir waxaad aragtaa soomaaliya waxaa ka socda shirka madasha wadatashiga qaranka magaalada kismaayo ka socdaa waxaa looga arinsanaya waxa soomaaliya labada kun lix iyo tobanka ay u gudbayso dabcan labada qodob ee miiska hor taalla ee laysku hayana waa ma degman wax ku dooranaa mise four point five ama afar dhibic shantiiba wax ku doorana marka ugu horreysa aragtidaada
aragtida horta waa salaamayaa dhammaan dadka dhegaysta v o eda oo soomaalida ah su-aasha markaan usoo laabto colaadow maadaama dadka soomaalida ay dhammaan tood ay degan yihiin oo ku nool yihiin degmooyinka dalka anigu waxaan ictiraafsanahay laba waxyaabood mid waxaa weeye degmooyin in representationku oo dadka waa dadka masalaya oo representativeska inay degmooyinka ka yimaadaan oo lasoo doorto waayo mas-uul waxay ka noqonayaan dadka degaankaas dega ayay mas-uul ka noqonayaan taasna waxaan kusii dari lahaa in uu markaa jiro xisbiyo inay jiraan iyo platformka xisbiga iyo dalku si uu doorashooyin iyo democracy u geli lahaa xisbiyada ka dhex maaraysa marka deegaan iyo xisbiyahuseen baasiinaya waa mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay bahda v o a dhegeysanaysa afka soomaaliga arrinta taagan hadda waa arrin soomaali ee u idil sugayso waxaa la sugaya muddo dheer doorasho soomaali inay dhacdo waxaa loo xil saaray baarlamaanka hadda jiro iyo dowladda hadda jirto waxayna soo saareen barnaamij ay ku oranayaan doorasho cod iyo shaq qof ah ma dhici karto marka awooddii ay ku dhici laheedna maaragtay waa ay qaxeen inay awood aysan haysan sidaas awgeed waxaan anigu aan ku talin lahaa in la wado barnaamijka hadda socda oo ah dowlad goboleedyada maamulada dhismaya iyo afar dhibic shan ilaa laga gaarayo degmadii iyo dadkii nama siinayso fursad lix bilood ah ilaa iyo siddeed bilood hadda dhiban in la gaaro degmooyin iyo shakhsiyaad iyo doorasho in la galo si cadaalada lagu qabto maxaa yeelay dowlad goboleedyada hadda noo dhisan waxay ku dhisan yihiin beelo isu taga heshiiyey oo dad doortay number yar lagu doortay taas ayaa noo fududeynaysa inaan hawsha kasii wadno meeshahaybaansiniya kuusoo noqonaya xuseen mahadsanid colaad aniga fikirkaygu waxa weeye adduunyada dhan ama soomaaliyaba xataa say ahaan jirtay berigii dimuqraadiyaddu jirtay lixdanaadkii dadku waxaa la soo doorta dadku representationka waxaa dad bay masilayaan dadkuna waxay ku nool yihiin jurisdictions waddankan aynu ku nool nahay waxaa laga soo doontaa deegaan deegaankaas dadka qofkaa lasoo doortay dadkaasu marka masilayaa codkoodii sidaa marka wixii intaa ka baxsani waxay noqonaysaa wax fawdo ah oo aan inaba yani meelay ku dhammaato iyo meelay ku bilaabato midna lahayn waa gartay injineer bastan siinaya colaad assalaamu calaykum bahda v o dana waa salaamayaa adinkuna aad baad ugu mahadsantihiin afkaarta ummadda soomaaliya aada aruurinaysaan anigu runtii shaksiyan four point fiveku waxaan u arkaa inuusan xalaal ahayn sababtoo ah in maaragtay ummad soomaali ah oo dadka yaga ah oo muslimiin ah in lagu tilmaamo point five waxaan ila tahay anigu inay cadaalad dara tahay midda kaloo odayaasha ay ka dhawaajiyeen oo ah maaragtay in lagu qaybsado degmo wax lagu qaybsado waxaad moodaa iyadana inay ay cakiran tahay ay dhibaato ka imaan karto sidii markaas districtigii ama degaanadii sidii wax looga soo aruurin lahay ayadana dhibkeeda ay leedahay waxaan rabaa inaan dhexdhiga su-aal kale oo ah hadda waxa dowladda ku doodeysaa ama siyaasiyiinta dowladda u badan ay ku doodayaan in loo baahan yahay in wax lagu qaybsado nidaamkii afar dhibic shan waxaan ognahay nida- nidaamka- nidaamkaasi in soomaaliya afar baarlamaan oo hore lagu soo dhisay in soomaalidu ku heshiisay bal waxaan rabaa inaan dib u falanqeyno oo aad eegtaan bal four pointy five kaan ka bilowno inagoo u noqon doono degmooyinka maxaa faa'iide ah oo lagu gaaray maxaa khasaarahoo ka dhashay intii lagu soo dhaqmayay ee afarta baarlamaan ay ee so- dalka soo maray ay lagu soo lagu soo xulay Eh, hayiba waxaan ku hormarayaa eh, cabdidaahir ee colaad mahadsanid ee anigu anigu waxaan isleeyahay ee waagii labadii kun markii laga soo bilaabo ee dalku waa kacsanaa ee dagaalkii sugaya ayaa kacsanaa ama waa lagu dhowaa waktiguu dagaalkii soo dhacay ee xasiloonisaasi ma jirin ee dalku sida uu hadda yahay ama gacanta dowladda ugu jiro ama in badan oo ka mid a ay iyagu maamul ay leeyihiin oo ismaamulaan oo ay gaari karaan kama jirin meesha ee markaas qaarkiis qaarkiis dalka qaarkiis marka haddii inta laysu tegey la go-aansaday in la keeno si baarlamaan ah, federaala lagu sameeyo oo markaas lagu tashaday eh, nidaamkan iyo formulahan ah, 4.5 ah oo inu labadii kun labadii kun iyo afartii labadii kun iyo labaiyo tobankii labadii waagii jabuuti la tagay labadii kun iyo sideeddii lahayd baan u malaynayaa intaa haddii lagu soo gudbay eh, waxaan islahay cimrigiisi waa dhammaaday eh, waa lagu soo gudbay wuxuu ahaa transition eh, dowladihii waxa ma ahayn dowladii maanta jirtoo kale waxay ahaayeen dowlado oo eh, ku meel gaara ayay ahaayeen marka adoo soo koobaya faa'iidadii laga dhaxlay iyo khasaarihii laga dhaxlay adoo hal erey kusoo koobaya ee khasaaraha haddaan ku hormaro khasaaruhu wuxuu iila muuqdaa inuu ahaa ee baarlamaanka oo shacabka soomaalida aan masalin ee faa'iidaduna waxaan u arkaa dee xilligii markii la joogay wax kale oo wax lagu samayn karo ma jirin dalku ciidan ma lahayn ee dalka dowladdu gaca- gacanta kuma hayn wax ku meel gaaray ahayd marka wax un lagu heshiiyey formula oo lagu dhaqmayey oo lagu heshiiyey unbuu ahaa oo dowladnimo iyo wax lagu qabto xuseen darwiish baan siinaya ah four point fiveka horta marxaladani waxay ka timid arrin maaragtay jabuuti lagu soo dhisay dad soomaaliyan ay qaateen soomaalidu waxaa waaye waxay jecel yihiin in wax la dedejiyo oo dowladnimo degdega lagu gaaro nidaam wanaagsan meeshani maaragtay konton iyo shan sano ayay wadankani do- dowlado iyo dhibaato soo martay lixdan wadamadii lixdan ka xoroobay oo afrikaan hogaaminayna maanta anaga ayaa laleeyahay soomaali waxaa loo qabo marka soomaalidu ayaga dib inay iskugu noqoto inay ogaato dadka soomaalidu inay yihiin dad qabiilo ah weligood qabiilo ay ahaayeen ilaahayna qur-aanka noogu sheegay inaan qabiilo nahay aan isku garano qabiilku wax xun ma aha waxa weeye in qof walba shaqs walba uu heli karo waxa uu xaq u leeyahay inta laga gaarayo wuxuu xaq u leeyahay waa cod uu ku bixinayo ninka oo mabda'a ama xisbiga mabda'a uu raacsan yahay iyo degmada uu matalayo inuu u codayo midaasi haddii aan la helin marxaladda hadda noo shaqayso wanaagga waxaan kusoo marnay dhowr eh, dowlado ku meel gaar ah waxaan kaga baxnay dowlad rasmi ah baarlamaanka hadda jir wuxuu awood u leeyahay oo maaragtay oo inuu diyaariyo xisbiyadii oo baarlamaanka shuruucda dastuurka iyo in oo maxkamadda dastuurka la dhiso oo dadka kala saari lahayd meeshii la aadi lahaa qabiilada isdilay wax ka heshiiyey oo heshiisyo nabadeeda oo la taaban karo oo jiro ilaa hadda ma jiro taasi waxaa kugu caddeynaysa labadii hadda dowlad goboleed oo yaraa oo la dhisay puntland oo soo jirtay oo madaxweyne badan soo martay iyo galmudug oo hadda dowlad yaroo dhismatay dagaalka ka dhacay gaalkacyo waad aragtay dadkii yacni qabaa'iladii nabrihiga ku yaal ummadda heshiis fiican oo soomaaliya la dhihi karo boogti way dhayday oo maaragta waa nabad ma jirto Waa kuusoo oo noqonaya.
maaragta wanaagsan Eh, taas le.
haybe cabdi aan siinaya haybe saaxiibada waad maqashay xuseen darwiishna waad maqlaysay eh, cabdidaahirna waad maqlaysay maxaad ku dari lahayd fikirka ah four point fiveka faa'iidooyinkiisa iyo khasaarooyinkiisa aniga four pointy fiveka marxalad lagu soo gudbay ayaa jirtay faa'iidada ay uu lahaa waktigaa waxay ahayd aan wada fadhiisano haddaan soomaalina waan islaynay waa kala tagnay waa firiqnay the only formulada la helay waktigaa waxay ahayd in balqaabkan laysugu yimaado oo lagu wada xaajoodo laakiin maaha qaab yacni sustainable ah oo socon kara oo meel gaarsiin kara ummadda marka innagu minoritiska dadka la leeyahay in kastaanan ba qabinba yani ba- haddaan hadda qaadano formulada maraykanku minoritiska u jiraan oo soomaaliya geyno ama dadka laga tira badan yahay ina kubadda baqmayso waayo innagu waxaan nahay hal wadan baan nahay hal dad baynu nahay kalar kuma kala duwanin midab kuma kala duwanin diin kuma kala duwanin af kuma kala duwanin marka pointy fiveka waa invalid yani waa waxaan shaqaynayso.
soconaynoo shaqayn karan jiraan waa garta aad baad mahadsan tahay engineer baastan siinaya ha ulal ah, su-aashu anigu si sahal baan aga jawaabaya eh, odayaasha runtii ayaguna way way taabteen Eh, marxalad baa lagu soo maray four point five it was a time wakti lagu soo maray four point fiveka micnaheedu ma aha marka four point fiveku wa wa waa sax maha laakiin meel baan kusoo gaarnay now khasaarada marka ay four point fiveka leedahay waxaa ugu muhiimsan oo ugu daran waxa weeye ninka four point five ama qofka ama gabadha ama qofka ku imaanaya four point five quality ma leh micnaheedu waxa weeye wuxuu ku imaanayaa quality xumuu ku imaanaya tayadiisa xun tayadiisa xun aqoontiisa xun laakiin waxaa la leeyahay waxaa loo baahan yahay four point five xataa waxaana gaarnay in la yidhaahdo xataa warsafirada four point five ha loo qaybiyo iyadoon aqoon loo fiirinin iyadoon maaragtay waxba loo fiirinin experience loo fiirin marka dhibaatadaas iyo khasaaradaasba four point five kii way leedahay wa wa- waa gartay Een, labada markaan ka fiirino aan ku hormarno haddana degmooyinka u noqono degmooyinka waxaa laleeyahay m- gacaankii ka hor soomaaliya ka jiray iyo gobolada ka jiray waxay ahaayeen sideed eh, dhowr iyo afartan degmo gacaankii wuxuu ku daray toban degmo eh, toban gobol buu ku daray oo sideed iyo toban buu ka dhigay degmooyinkii weli laba jibbaarmen waxay gaareen ilaa iyo sagaashan ku dhowaad bay gaareen ama ka badanba dad baa waxay qabaan isbursi baa imaanaya oo laga yaaba beelaha qaarkood baa u badanaya oo four point five kan haddaan ka doodayno ayaaba k- laga sii xumaanaya waxaa la gaarayaa two point five oo laba qabiiloo waaweyn ama saddex qabiiloo waaweyn oo soomaaliya ka jirta wixii xaabsanaysa dadkii laga tirada badnaana halkaa baa lagu iloobaya dooda maxaad ka leedahay cabdi cabdi cabdihar baa ku Wax- waxaan ee, an- anigu waxaan leeyahay sheekadatan hadda aynu ka sheekaysanayno banka abuur maaha sheekadan horey baa looga soo sheekaystay waagii constitutionka la sameynaya laga soo sheekaystay ee, waxaa jirtay isafgarad ah labada kun iyo lix iyo tobanka marka la gaaro ee, sideed iyo tobankii gobol oo jiray ee, kun iyo sagaal boqol ee, kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii markii dowladdii ugu dambeysay oo maxamed siyaad dalka ka talanaysay sideed iyo tobankii gobol oo jiray ayaa constitutionku aqoonsan yahay sideeddii hore ee ma kuma taalo constitutionka sideed iyo tobankii baa ku taalla markii dalku uu ka koobnaa sideed iyo tobankaas waxaa ku dhex yaala sagaashan iyo saddex ilaa sagaashan iyo shan meelahaas mid ma hubo ay waxaan u malay sagaashan iyo saddex inay tahay baaso sagaashan iyo saddex sagaashan iyo saddexan iyo toban sagaashan iyo saddex degmo baa ku dhex yaala Ee, marka configurationka wadanku iyo siduu dalku yahay saas weeye dadku degmooyinkuu degan yahay marka ma garan karayo aniga hadda wakti laga soo gudbay oo baarlamaanku soo gudbiyey dastuur iyo constitution laisku soo raacay garowa one iyo garowa two markii la joogay soomaalidu meesha isugu tagtay waxaa lagu heshiiyey baarlamaanka hadda fadhiya yaa ugu dambeeya 4.5 garowo 1 garowo 2 constitutionka dalka gobolladu intay yihiin degmooyinku intay yihiin tan soo socota oo labada kun iyo lix iyo tobanka marka in dastuurka lagu shaqeeyo oo aynu horey u soconno aynaan dib u noqon baa heshiisku saas ah.
wa waa gartay Een, een, xuseen waad maqlaysaa Waa doodaha- gartay, Cabdi.
doodiisa su-aasheedii ka horreysana waad maqlaysay bal waxa laga yaabo in dadkan olaynaya in degmo wax lagu qaybsado four point five kii waana waan maqa- waad ka soo sheekayseen khasaarihiisa iyo faa'iidadiisa hadda degmada su-aashu maraysa degmada dadka doonaya inay wax ku- ku helaan ama wax lagu qaybsado oo siyaasiyiinta oo aan ognahay reexaya Een, maxaa faa'iide ah oo ugu jira oo oo oo laga yaabo in iyagu u doonayaan maxaase khasaaraha oo degmooyinka ka iman kara Een, horta een, arrinta meesha taa ugu muhiimsan waxay tahay een, degmooyin iyo gobolaysi iyo sharci dejin marka laga hadlahayo soomaaliya weli dastuur dadku ay doorteen ee afti u qaadeen ma jiro wax walboo hadda yaallo waa wax laga bedeli karo wax in lagu dari karo heshiisyadii lasoo wada galay oo iday waa heshiisyo loogu gudbayo soomaaliya inay dowlad gaarto soomaaliya dowlad rasmi ayay leedahay dowladda rasmiga leedahay waa dowlad madax banaan baarlamaanka hadduu leenahay waa baarlamaan awoodiisa leh wadan xor ah weeye ma aha kumeel gaarkii la awoodii loo sheegan jiray taas horta waa inaan isla fahanaa wada qaybsiga degmooyinka hadda dadka ku doodayo cabdahir waa fikirkiis waa fikir maaragtay hadda soo kordhay aada usoo batay waa iyo qolooyin maaragtay ayaga naftigooda laakiin dhib ma laha waxaa waa muhiimadda jirta waxay tahay mar haddii dadka ay isku raacsaneen in ay doorasho cod iyo qof dhici karin ay aysan jirin awood dowladeed ama awood dowlad goboleed xataa tusaale usoo qaatay puntland ugu dheereed dowlad go- dowladihii goboleed ee federaalka jiray ayaga ugu taariikh dheeraayo madaxweyneyaal badan soo maray haddii xataa la yidhaha maanta degmooyinka u noqdo a- cabdiweligaas madaxweyne kaa la yidhaha degmooyinka puntland aad ka talisid gaarsii cod doorashaa inay dadka soo doorta xildhibaano inay soo doortaan oo degmooyinka ay matalaan ma keeni karo muddo sideed bilooda kuma keeni karo runta daan isku sheegno marka waxaan qaban karno iyo waxaan qaban karno ayaa jira waxaan qaban karno hadda waxay tahay war sidee aan ugu gudubnaa lix iyo tobanka electionka soo socdo habkee ugu gudubnaa waxaan ka hagaajino waxaan ku darno aan helno cod dad bedeli karna baarlamaanka cusub soo shuruucdana aan ka gudbino meesha aan joogno shuruucdana aan adkeenno degmooyinkana aan gaarsiino habka ay kusoo dooranaa ninka degmadiisa matalayso iyo reerka degan ma aha aniga four point five inaan leeyahay hadda ha lagu dhaqmo waa xal yar aan kaga gudbayno dhibaatadana soo martay aan kaga gudbayno waa waa gartay waa- waa kus- waa kugu soo noqonaya een, haybaan siinaya haybe walaal waxa weeye haybe eh, su-aasha anoo raacinaya een, eh, waxa waxa dooda xuseen oo kale dadka qaba waxay leeyihiin magaalada muqdisho oo kale degmooyin badan bay leedahay shangaani oo kale oo degmo yara oo magaalada muqdisho ku dhex taala ayaa laga yaabaa haddii degmo waxa lagu qaybsada la yirahdo inay baydhabo oo iyadana degmo ah ay maaragta ku maqaam noqoto marka waxay leeyihiin in la fiiriyo dadka iyo tirada iyo maaragta ayaa haboon intii la fiirin lahaa degmooyin waayo baydhabo iyo shangaani isku mid ma noqon karaan bay leeyihiin dooda adiga sidee u aragtaa wax walba waxaa ka horeeya waxa inoo qoran aan ku heshiinay inaan meel marino waxaynu ku heshiinay waxa weeye eg dalkan stages buu soo maray stagekii waagii horeeto oo dowladihii demoqraatiga ay jireen sideed gobol buu ahaa iyo degmooyin constitutionkaas inqilaab baa dhacay waa la tuuray waana la baabi'iyey waa la abolish gareeyey waxaa wax kalaa la sameeyey wixii la sameeyey oo dambe dadkii dadkii markii laysu yimi lama odhan war dalkanu wuu jiray constitution buu lahaa legitimacy buu ku dhisnaa shuruuc buu ku dhisnaa aynu u noqono lama odhan waxaa la yidhi aynu u gudubno muxuu ahaaye qaab kale qaabkii kaleeto wuxuu soo saaray four point five okay four point five wey maxaa ka tarjumaysaa ma cadaalad baa ka tarjumaysaa dadka waxa weeye maantay dadka fiveka la siiyey oo laleeyahay waa yar yihiin baa waxay ka kuraas badan yihiin kuwa ku jira foorka ka kuraas badan minoritygu waxa weeye waa in ay hoos yimaadaan majorityga waa universal rule waa sharci caalami oo adduunyada dhan ka jira wey ma garatay haddii minoritygu taliyo ka kormaro waa injustice waa cadaalad darro marka an halkaa wax raacinaya ma dhici kartaa marka in maadaama weli aan soomaalidii iyo waddankii uusan saldhiganin in laga soo bursado oo halkaa cadaalad halkii cadaalad laga fili lahaa cadaalad darro ay timaado waxoodii ama representationkii ama matalaadii ay lahaayeen meesha ay ka waayaan minorityga dadka ahi oo soomaaliya weligood waxay lahaayeen rool muuqda ilaa halgankii gumaysla dirirka ilaa maamuladii ka dambeeyey rool muuqda ayay lahaayeen marxalad kasta oo la joogo ma garatay ma ahayn dad meel ku qafilan qofku wuxuu ka soo bixi karaa deegaankiisa isagoo xataa laga yaabo inuu reerkaas meesha u badan uu keliya ka joogo ayuu ka soo bixi karaa qof wanaagsan waa gartay wuxuu kugu soo noqonayaa dhegaystayaal intiinii laga yaabo inay dib ugu soo biirtay dhegaysiga barnaamijka aan idin xusuusiyo waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga waxaana dooda stuudiyaha lixi tobanaad ee v o a ee magaalada washington ay ku dhex maraysaa injineer xuseen nuur darweish oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida ganacsada heybe cabdi iyo injineer baaste axmed iyo cabdi daahir maxamed yuusuf oo la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee d c aan dib ugu noqono doodeenna injineer basto siinaya injineer basto dooda siday u socoto waad aragtaa dhinacii degmooyinka ku jirnaa four point five ki waan kasoo baxnay haddana waan noqon doonaa marka la yidhaahdo degmooyin sidii aan hore u sheegay ma suuragal ma tahay in degmo laga yaabo inay ku nool yihiin boqol kun oo qof ama konton kun oo qof degmo kale oo oo ay ku nool yihiin hal milyan oo qof ama shan boqol oo kun oo qof tusaale haddaan soo qaadano in la yidhahdo isku kuraas bay noqonayaan
runtii degmooyinka hadda runtii markii laga hadlo waaqaca runta ah markii laga hadlo ama soomaaliya siday u dhammaan doonto aakhirka haddii ilaahay yidhaahdo waxay noqonaya degmo horta waa markii runta laga hadlo waaqaca runta iyo waxa aanu doonayno wanaagga aanu doonaynano waa waa dadka in si xurnimaha laysku soo doorto oo degmadaas lagu soo doorto laakiin caqabaa jirta today caqabada jirtaa waxay tahay puntland hadda markaa kasoo qaado puntland shabaab ma joogo runtii oo waxaan ka wadaa caqabad ku haayo dhib ku haayo waa laga yaabaa marka puntland inay gaarto heer ay degmooyinkeedii ay wax kusoo doortaan muddona waa runtii puntland waa dhismeed waa wax lagu farxo laakiin puntland ayadana waxaa looga baahan yahay duruufta walaalahooda haysato oo soomaalida ah oo degmooyinkii shabaab joogaan iyaduna inay fiirisaa la rabaa aysan ku tiigsanin arrintan aysan oranin haddii degmo waa in la keenaa maxaa yeelay aniga waa ii suuro gashay seventy five eighty percent soomaaliduna umaysan uma suurotagelayso for example jubbaland ma u suuragelayso inay degmo wax ku keento questionka marka imaanaya waxay tahay degmooyinka shabaabka jooga ma waxbaa loo qoondhaynaa marka haddaysan meeshii doorasho ka dhacaynin ma see loo samaynaa marka haddii degmadii la haysto oo shabaab uu joogo oo doorasho ay kan dhici karin marka waxay la midnaan waxay la mid noqonaysaa sidii oo kale oo four point five wax loo qoondheeyey waxaa la leeyahay okay degmada shabaab baa joogo therefore election kama dhici karo marka waa inaan maaragtay waxaan u qoondhaynay whatever labaatan qofood ama labaatan xildhibaan ama toban xildhibaan marka taasna waxay leedahay caqabadeeday leedahay laakiin markii laga hadlo sida loo socdo ama sida soomaalidu ay doonayso ama ummadayada sidii la rabo oo aan u doonayn oo xaqa oo saxde waa in degmo dadka ay isku soo doortaan oo si xalaal ah waa gartay waxaa kaloo jira haddaan soo hadal qaada rin aad aadan xusina laakiin meesha ku jirta oo doodeedu taagan tahay waxaa ka mid a in maanta la leeyahay iyadoo aanba laga lagu heshiin degmooyinkii iyo four point fivekii wuxuu wax lagu heli lahaa shirkeedii loo fadhiya magaalada kismaayo ayaa waxaa soo baxaya dooda dhahaya aqalka sare waa in si deg dega loo dhisaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha puntland cabdulle gaasoo sheegay in loo baahan yahay in la dhiso aqalkii sare inkastoo fikradaha kula duwan tihiin waxaa la qabaa inay four point fivekana uu maaragtay yahay dhibaato leeyahay oo dad ay tabanayaan degmooyinkana ay dhibaato leeyihiin oo weli dalkii aanu saldhigin labada doodba way jirtaa lama dafari karo labadaa dood midaan ahayn xalaan ahayn oo aqoon-yahanka soomaalida aad tihiin dalkan maraykanka muddaad deganadeen waxbaad barateen ganacsatay waxaad isugu jirtaan dad wax bartay maxaa xalahoo loo heli karaa iyadoo aan labadaa la fiirin xal kale oo laga hadli kara ma jiraa oo soomaaliya waxu noqon kara waxaan ku hormarayaa cabdahar
colaadow anigu uma jeedo markii hadda examplekii shingani iyo meel kale ama shibis ama meel kale mogta la fiiriyo anigu waxaan ictiraafsanahay inkastoo census aan la samayn oo trecoob aan la samayn haddii aynu fakerin oo representation iyo baarlamaan aan ka hadlayno waa muhiim tirada dadka in la tixgeliyo muhiim weeye waa haddii ay wux moogtahay aanu ku shaqaynayno wax macquul ah waxa weeye dadku ilow muqdisho iyo magaalo kale waa kala dad badan yihiin lix iyo toban degmaa ku taalla muqdisho dad aada u tiro badan baa jooga kismaayo dad badan baa jooga ama joogi karaa hadday nabad ka dhacdo hargeysa dad badan baa jooga ilo gaalkac iyo boosaaso beledweyne magaalooyinka waxaa jira dadku waa ka badanyihin degmooyin kalena waa ka yaryihiin marka marka markii la qiyaasayo ay tahay degaan waxa lagu soo doorto waa in markaas laba waxyaabood baan isleeyahay macquul bay noqonaysaa la tixgeliyo populationka degaankaa degan marka waa in la yidhaaho okay see kuraastig u kala badin lahaa ma la odhan karo degmo yara iyo degmo weyn hal hal aynu siino ama laba laba aynu siino macquul maaha wax macquul maaha cadaaladina igama muuqata aniga marka in tixgelin baan isleeyahay waa mudan tahay in populationka tiradiisu meesha joogta inkastoo aan weli la samayn official tracoba waa macquul bay iga muuqataa mid midda kale waxaan isleeyahay anigu arrinta aynu dhaafayno oo ah oo markii horena carabka aan ku dhuftay waa xisbi wey inuu degaan xisbi inuu la socdo weeye dalku dalku democracy baynu gidagan wada doonaynaa democracy waa in lays doorto weeye axsaab baa loo baahan yahay in doorashada lagu galo axsaabtu waxay keenayaan platform waxay keenayaan aragti waxay keenayaan accountability iyo dadkiina qabiilka waa laga gudbaya ha ya qabiilka waa laga gudbaya hadda qabiil baa waxaan ka hadlayno o dhan waa four point five iyo qabiil weeye laakiin hadhow fikrad iyo idea iyo aragti bay waxay tegayaan saasay noqonaysaa marka tixgelin loo sameeyo dadkii degaanka deganaa oo degmo weyn oo dad badan degan yihiin iyo degmo yar aan isku mid laga dhigin oo ayan isku culays noqon iyadii oo axsaab la dhaqan geliyo oo la meel mariyo oo fikrad iyo platform dadkii u kala gudbaan oo ayan qabiil iyo wax isugu xirayn iyo iyo iyo four point five haddii dadka dagaal ka socdo oo meelo aan doorasho laga gelin karin four point five is one thing hal micnay leedahay laakiin degmada markii la yidhaaho kuraas aynu ka hadalno wax kalaa ka soo bixi karaa haddii si kale loo loo loo fiiriyo marka formulayaasha formulayaal badan oo ama xeelado badan baa la samayn karaa oo sida hadda wuxuu jiraan four point five looga gudbi karo oo dadka moogtahay si kale si si wanaagsan wax loogu samayn karaa loo samayn karaa marka markii la fakero laakiin oo laysku raaco war constitutionkeena weye meeshaynu ka ambaqaadayno ee isaga aan ka ambaqaadno laakiin see cadaalad ku gaaraa waxa wax ugu fiican aynu heli karin aynu u samaynaa inagoo culayskii dadkii iyo tiradii iyo meelaha hadda dagaalku ka jiro iyo meelaha laga boodi karayo waxa aynu hadda ugu wanaagsan oo heli karin maxay yihiin isna four point five waa gartay aad aad iyo aad i think waxaan u malaynayaa waxaan usoo biishumanaynaa in four point fiveka uu yahay xal yaroo lagu m lagu gudbo dhibaatada sida doodeena meeshaas ay u socontaa marka arrinta ugu muhiimsan oo jirta waxay tahay wax walba waa inuu aasaas ku yeesho meel loo baxo oo loo tago oo la yidhaahdo gartula kala saar markay gartu taaganta constitutionkan hadda qabyada ah oona haysto ma jirto maxkamad loo tago oo la yidhaahdo maxkamadii kala saari laha shuruucdii hadda jiro arrintii waxay noqotay arrin ummadda oo idil ka hadasho oo anaga hadda halkaana fadhiisa inaan ka hadalno siyaasiyiintu ka hadlaan maamulada jiro ka hadlaan because waxaa waaye sharcigii ma dhamaystirna ma hagaagsana maxkamadii kala saari lahayd waddadii ay mari lahaydna ma jirto dhibaatadaas waa dhibaatooyina jirto waa in la xaliyaa marka ugu horeyso arrinta oo aad hadaaga ka dhawaajiso ahayd aqalka sare iyo aqalka hoose soomaaliya in ay dowlad rasmiya u dhalato waxaa laga saaray in aqalka sare uusan noqon arrin madaxweynaha doorashadiisa labada kun iyo labaiy tobanku aysan noqon mid lagu daro markaasi markay doorashadu dhacayso in lagu daro doorashada doorashadu ay ahaato mid ku dhisan aqalka hoose keliya oo ku dhisan haab qabiil shan dhibic afar ah taasina waxay ahayd xal la rabay inay soomaaliya ka xoroodo waktigii yaraa ay soo martay oo ay ku jirtay dhibaatada ahayd marka aqalku sare in uu jiraayo qof walba ayaa rabo haddii gobollo federaal ay dhismaan dadku deegaanku ay helaan cod ay ku doortaan dadka ay rabaan ninkay xisbiga ay taageerayaan shuruucdiisa ay dhisan tahay maxkamadihii kala saari lahaa hadday dhacdo khilaaf diyaarsan yihiin then cod iyo maaragtay shaksiga wuu dhici karaa oo degmooyinkii gobolladii iyo aqalka sar wuu dhici karaa su-aasha meesha taal hadda waxay tahay waxaan hor yaallo intaas oo maaragtay adaacikalka institutionka waxa waaye qodobo badan ayaa iskhilaafsan oo isku isku dhacaya ay mar walba dhinac u fiirsan meel loo dhaqaaq aadan lahayn waxaasoo dhan in la soxo
dooda dadka qodan waxaa ka mid ah inay leeyihiin qolyaha u doodaya four point fiveka oo madaxweynaha soomaaliyana uu ka mid yahay oo meelo badan ka sheegay in four point fiveka uu danaynayo in lagu socdo waxay leeyihiin qoryaha dadka kasoo horjeeday waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in siyaasadii ay ku jirto oo mar haddii la tartamayo oo doorasho loo socdo oo labada kun lix iyo tobanka la tartamayo siyaasi walba uu raadsanayo isbahaysi iyo dad hadhow uu cod ka heli karo doodaa maxaad ka qabtaa soomaaliya wax ka shaqeeya oo wanaagsan ee hadda dowladda ku shaqeysa waa four point five actually dowladdan waa in lagu siiyaa wax credit ah oo ah waxay dowladnimadooda ku shaqeysaa shan dhibic eber wax la yidhaahda point five ma jiro aan isla garano waxaan waxay noogu qoran yihiin waa waa gentleman's agreement oo maana wax ay ku heshiiyeen wax lagu heshiiyo fadhig fadhiga lagu heshiiyo wax waraaq noogu qoran wax la yidhahda four point five ma jiro aan inaan isla fahanaa fiican dowladdu waxay wax ku qaybisaa shan beelood inay soomaali yihiin inaysan ahayn afar beel iyo bar shantan beelood ee dowladdu wax ku qaybiso waxay u aragtay inuu wanaagga iyo dowladnimadu ay ku hagaagi karto haddii doorasho la aado beeluhu saas ay ku qaybsan shan ayagoo ah maa afar iyo bar waxaan ku doodaya keliya waxay tahay qabiilo ayaanu nahay aan heshiino aan ku heshiino sidaan doorasho u gaarno haybaan siinaya haybe ma moodaa in siyaasaddii iyo danihii siyaasiyiinta ay isku qaldayaan danihii dalka iyo sidii ummadda soomaaliyed horumar ku gaari lahayd iyo danahoodii gaarka ee siyaasiga ahayd ee labada kun lix iyo tobanka lagu higsanayo inay isku qaldayaan oo wax isku milaqsayin ma moodaa iyadoo isku qaldidaasi colaadow jirtaba oo run tahay ayaa haddana waxaa jirta wacyi la-aan baa jirta jahli siyaasiyaa jira jaahilnimo siyaasiyaa jirta innaga waayadan dambeeto maskaxdeenna waa la sameeyaa dad baa wax inoo ku sheega dhegta waynuuna la cararaa waxaana ilaahay hadda fahmin waxaan hadda madax xanuunka keenay ee guriga sare waxa baahida keentay baana ilaahay hadda garanayn ba anugu waayo baarlamaanku hadduu yahay baarlamaan legitimed ah waa ku filan yahay shuruucda dalka inuu hago moodaali kalea la heli karaa cox waxa la yihahdaa la heli karaa waxaa leeyahay degmadu intay shirto cuqaasheedii iyo dumarkeedii iyo haweenkeedii iyo iyadoo isku duuban intay shir samays tiraada yaynoo represent garaynaya yana matalaya yayna matilaya qabaa'il soomaaliyeed oo tuulo walba degan oo degmo walba degan oo meel walba degan ayaa waxaa lagu ka la yidhi aqaliyad baa tihiino dad yar baa tihiino waa kaa wa waa gartay injineer bastan siinaya dooda sida udhacaysa waa maqlay colaad waa maqlaya walaalo dooda sida u dhacayso marka u horeysa constitutionka constitutionku sida aan la wada soconno waxa waaye provisional constitution macnaheedu waxa waaye waa ku meel gaar macnaheedu waxa waa lama xalaalaynin weli shaqadii ummadii soomaaliyeed oo la doortay oo xildhibaanadii ahayna shaqadoodii ma aysan gudanin oo ayagaa laga rabay afartii sanoo lasoo dhaafay inay xalaaleeyaan constitutionka waxa lagu heshiiyo oo ay dadka ku heshiiyaanna runtii waxaa wanaagsan in la ixtiraamo waxaa cabdidaahir wuxuu ka dhawaajiyey in lagu heshiiyey oo lasoo saxiixay in four point fiveku laga gudbo waa go-aan la soo gaari waa su-aashii colaadaa marka imaanayso sababaha looga soo horjeedo marka ma siyaasada yes siyaasad weeye siyaasaddaasi lug bay ku leedahay oo aad bay ugu leedahay colaad wuxuu ka dhawaajiyey aqalka sare hee baan ku raacsanahay war umad dowladda soomaaliya xildhibaanada annagu lacagteedu ma bixino xildhibaanada lacagteedu waxa bixiyo international communitiga adduunyada bixisa markaasaan intaan soo baxnaa waxaan dhahnay aqal kale hala sameeya haddana marka taas aqli ma gelayo haddii constitutionkan dad loo saari lahayo xigmad leh ee si fiican loo dersi lahay arrintaas aqalka sare waa laga saari lahay arrintaas aqalka sare awooddeenna maaha tabarteenana maaha heebaana ku raacsanahay wax loo baahan yahay maaha oo hadda maaragtay muhiim maaha midda kale aqalka sare iyo aqalka hoose xuduudda u dhexaysa waa maxay see loo kala saaraa soomaalidu wax un baa loo sheegaa wixii la cararayaan mashaakilka kaloo jira waxa waaye waa sida hadda exactly dhibaatada federalismiga ka taagan wey soomaalidu waxaa la yidhi federal baa tihin i don't think federalka xataa dadka yaga iyo ummadda yada inay diyaar u yihiin ay fahmayaanba maaha sababtoo ah ma rabo mawduuca inaan ka baxo federalka iyo gobolladu xuduudda u dhexayso federal governmentiga iyo gobolladu xuduudda u dhexayso ma qorno that's why ay colaad meel kasto aga tagan tahay waad ka war haysaa xuseena ka dhawaajiye hadaalay mudug meesha la yidhaahdo shuruucdii ma qorno ama shuruucdii lama raacayo galmudug dhexdeeda dhibaataa ka taagan hiiraan iyo shabeelle dhibaato kalaa ka imaanaysa waxaasoo idil oo laisku qasbaayo oo dadkan iyo gobolladan la samaynayo waxaasoo dhan waxay lug ku leedahay siyaasad ay dowladda ka wadato waa aniga sidaan fahamsanaa waana khaldanaan karaa waa gartay gabagabadiiaan ku dhowdhahay hadda shira magaalada kismaayo ka socda oo siyaasiyiinta soomaaliyeed oo dhan isugu fadhiyaan faa'iidooyinka aan dib ugu noqono four point five waxaa ka mid a in maanta la gaaray heer la wada fadhiisto oo la wada hadli karo oo maxaan ku heshiinaa ama maxaan wax ku dooranaa la marayo cabdihaaran ku horeynaya bal maxay kula tahay siyaasiyiinta soomaalida ee halkaa fadhiya ee ummaddaa dhan masiirkooda ka hadlaya in xalka ummadda soomaalida ay ku keeni karaan oo aad tala ku bixin lahay
anigu waxaan tala ku bixin lahaa doodii aan ka doodayay oo ahayd waktiga noo dhiman oo doorashada naga xigtaa inta uu dhan yahay waa ogahay wixii suuragala iyo waxyaabahaan suuragalayna waa waa qiyaas karaya nimanka fadhiya iyo gabdhaha fadhiya kismaayo oo arrintan ka hadlayana haddii aan ku laabto waagi dhoweyd oo muqdisho ay isugu tageen war murtiyeedkay soo saareen haddaan ku laabto waa qiyaasi karayaa wixii wax ku dhow ay soo saarayaan ama war murtiyeedka aqalka saraa ku jiray war murtiyeedka waxaa ku jiray in laysu dheelitiro deegaanka iyo qabiilka oo labaduba waa ku jireen four point fiveka iyo kan kale sheekadaas oo anigu war murtiyeedka markii waxaan u waqriyay kismaayo in laysugu tegayo implementation wixii xabar markay joogeen ay isku raaceen oo ahaa isu dheelitirka qabiilka iyo degaanka aqalka sare iyo aqalka hoosaa laga hadlayay waxaan u fasirtay micnaheedu inay ahayd afar dhibic shan in lagu sii socdo waagii xabar saasay isku raaceen inkastoo ay dad inta iyo gobollo tageen iyo degmooyin ay fikrad soo ururiyeen oo hadda fikradihi aan u malaynaya inay la tegi doonaan kismaayo haddana markii aan warmurtiyeedkii ku laabto haddii aan lagaba teginba warmurtiyeedkii markaan ku laabto waxaan isleeyahay sidii wax loo fulin lahaa oo wixii muqdisho markay joogeen ay isku raaceen ay u fulin lahaayeen wax ku dhow ayaan u malaynaya inuu meesha ka soo baxayo anigu laakiin fikriyan waxaan qabaa arrinta maanta o dhan aan ka doodaya oo war shacabka soomaalidu wuxuu degan yahay degaanku degan yahay laba wax baan oran lahaa population iyo tirada dadka in la texgeliyo degaanka in la texgeliyo oo doorashadu halkaa ka timaado inu arrimahaas oo dhan in la fiiriyo wixii cadaalad ku jirta in la fiiriyo waa garta aad baa mahadsantaa xuseen baa siinaya aad iyo aad arrinta ugu muhiimsan waxay tahay ra'yiga ah maxaa kasoo bixi kara runtii dadka hadda matalahayo aniga waxay la tahay barnaamijkii oo ahaa roadmapkii in uu soo socdo sawirkiisi sidii raggii lixda seexiyaasha ahaa constitutionka inay seexeen raggaani iyagana inay utanka xeedanayaan inkastoo dad khibrad leh ku jiraan oo shariif xasan madaxweyne ah gobolada koonfur galbeed iyo cabdiweli iyo hadda puntland madaxweyneha raggii laseexyaasha ahaayeen i think formuladii inay ku celin doonaan oo ahaa inay iyagu yihiin dadka dejin doona doorashada uga meel ka go-do heybaan siinaya heybe maxay kula tahay odayaasha iyo siyaasiyiinta fadhiya magaalada kismaayo ee doonaya inay ayaha malaayiin qof oo soomaaliyahoo qurba joog ay ku jirto adiga oo kale laga yaabo soddon sano shan iyo labaatan sano ina waddankan joogtay u baahan dalkaaga inaad dib ugu noqoto ayahoodii ka hadlaya maxaa talo aad siin lahayd ood ku kordhin lahayd bay kula tahay anigu horta optimistic baan ahay oo rajo fiican baan ka qabaa laakiin natiijada aan laga fili karaa waa laba nooc haddii ay meesha la tagaan in isagoo nin walbaba burkiisa halkaa ku wato ley hebel iska ilaaliyo hebelyuu ku khiyaaneyn iyo heblyu hawsimbiriraxan waxaa ka soo baxayaa waa wix ayadooda xamar ka soo baxay oo kaleeto oo goobta kaga kaca wax noo xirana kama imaanayo haddii laakiin qof walba yidhaahdo hankaaga iyo iyo iyo iyo waxa aad damacsantahay iyo waxaad noqon doonto halka iska dhig war dalkeenna waa la haystaa dalkeenni gacanteenna waa kasii baxayaa damac damac baa abuurmay da- dowladihii deriskaa damac baa abuurmay waa la- waa layna waa layna xukumaa waddanka sidee baynu qarannimadeenni dib ugu haranaa oo u soo celinaa hadduu kaasu yahay gogoldhigga lo- lo- la shiraayana dee markaa wax macnalaa kasoo baxayo waa garta kugu soo noqon doona bastan siina engineer Eh, wax cusub yaanan four bond five ku dhisin kuwa hadda joogo xildhibaanadan ka hadlaa baarlamaanka hala daayo laba sano hala siiyo ayagu madaxweynaha cusub ha soo doortaano marka eh, dowladda xataa haddii ay project wadatay mashruuc mashruuc gooni ah hadday wadatay gobolladana isku dardaraysa iyo rag ay kasoo maamulinaysa wax soo habeenaysa wixii markaas eh, d- daaqaday ka dhacayaan marka aniga waxaan qabaa in maaragtay eh, kuwan hadda joogo la daayo ay dad cusub noo soo doortaan ama ayaga kuwan joogo haddii lasoo doorto as long ayaga la dooranayo doodii marka meesha way naga yaraanay laba sanana janis waxaa la Waa- siiyey waa garta. marka waxaan waxaan rabaa min hal daqiiqaan siinaya gabagabada marana daqiiqada ugu dambeysaan ku siinaya cabdaahir Een, bal adoo soo koobaya een, dadku waxay yidhaahdaan labada shay ee hadda aad ka doodaysaan doodan soomaaliya oo dhan bay dhex taallaa meelo badan baa looga doodayaa Een, waa siyaasad taagan shirkeedii baa loo fadhiyaa Eh, dadku waxay leeyihiin labadaba way daran yihiin marka la fiiriyo laakiin laisku soo xooriyo labadiiba waa la waa la diidan yahay oo oo waxaa la leeyahay waa laba daran marka laba daran mid doora haddii lagu yidhaahdo labadaa kee dooran lahayd fiiri ishuugu waxa weeye sideed iyo toban gobol baa jira ee sabusiyaa muuqda degaamada waa loo kala badan yahay inu dagaal baa dhacay dagaalkii iyo dastuurkaa la iskuma raacsanaa wax kan yeeli mayno waa aynu dib ugu noqono nineteen ninety meeshaan joognay ninety one meeshaan joognay dib ugu noqono weye waad ogtaha walaalow constitutionku constitutionkan waa provisional waa ku meelgaar waay waa sida qoran waay walaalow constitutionkii sixtigii ummadda soomaaliya ifta loo diray ummadda soomaaliya o dhan aa u codaysa maasha allah wax ka hor yimid iyo wax diidana male marka macnaheedu ma aha walaalow constitutionka haddii la yidhaahdo ha la xalaaleeyo macnaheedu ma aha ninety nine aan u laabano no that's not maaragtay eh, waxa aan doonaynana maaha taas way cakiran tahay aad bay u cakiran tahay waayo marka hore tay qaldantay dibusaxeeduna waa adkaanaya laakiin conceptiga ah four point five absolute waa illegitimate waa xaqdarro waa duudsi marxaladda hadda noo shaqayso wanaagga waxaan kusoo marnay dhowr eh, dowlado ku meel gaar ah waxaan kaga baxnay dowlad rasmi ah aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadkan oo ay ku doodayeen istuudiyaha lix iyo tobanaad ee v o a ee magaaladan washington injineer xuseen nuur darwiish oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida ganacsada heybe cabdi iyo injineer baasto axmed iyo cabdi daahir maxamed yuusuf oo la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee d c intaa haynoo joogo intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo